Ururada bulshada rayidka iyo shacabka xaafadda Cali Macow ayaa maanta waxa ay dhigeen dibadbax kaasoo ay uga soo horjeedaan godka wasaqda lagu shuba ee magaalada Wajeer.
war cali macow ma dad baa jooga mise waxaa waay meel cidle dalka soomaali ma laha Waxa ay sheegeen inay dhibaato ku qabaan eh, godka weyn ee wasaqda kaasoo cabitaanada noocyadooda kala duwan ee wakhtigoodu la dhaafay.
wax laguu sheegay waxaad indhahada ku aragtay waa kala fiican yihiin ee laga bilaabo godraxma ilaa dhebsadkaas intaas dhexdooda waxaa taalla wasaqdii ee wixii dhacay lix bilood ka horo altuusaadii ee biyihii juustahay ee timirtii qamaradii wixii oo dhan baa lagu shubaa ee soomaalida waxay ku mamahday in ilmo dhowrto ee gaariyaal birfadeh aa lagu qaadaa ee wixii ayahay oo wasaqdaydeed ee lagu shubi maha godkii dhexdaa lagu shubaa annaga haddaan nahnay reer calimacow odayaalka ka mid haddaan nahnay dadka kataliska kuma jirno dadka oo dhulqaasyaalka kuma jirno waxaan ogolnahay meeshaas laga bilaabo maanta inaa nagala xira waxaan meeshan iskugu imaadnay inaan ka suubino mudaaxaraad ku saabsan godka lagu rido qashinka oo cali macow ku yaala loo yaqaano godxaar maanta mudaaxaraadkan aan suubinay ka horo waxaa jiray dhaqdhaqaaqayaal badan oo suubinay maxakamad baan geynay dowladda kauntiga wajeer maxakamadda go'aankeeda way soo bixisay asaga oon ahayn go'aanka u dambeeyey weli lama gaarin laakiin waxaa jira shuruudo lagu xiray county government shuruudahaas oo ka mid ah in ay dhisi karin ama wax ay ku hagaajini karin meesha dhaabsaydka markii ayada waxaa laisku haystay county government waxay rabeen inay dhisaan derbi ay ku wareejiyaan maxakamaddu waxay dhahday derbi aad isku wareejin kartiin ma laha ilaa maantadan la joogo maxakamadda amarkeeda wuu taagan yahay midda kale oo jirta oo la dhahay wasaq ka imaaday isbitaalka cirbadaha wax allahi wixii ka imaaday meeshaas kuma ridi kartiin godkaasayto wixii istaal ka imaaday istaalkaa loo gugubo midda kale waxaa jirtay in la dhahay wasaq kuma tuuri kartiin bannaanka godka isaga laakiin maanta waxaa jira waddada haddaa qaadid meel kasta wasaq baa taalla waxaa jirtaa sacarta meel lagu shubo laakiin la xakimeey oo si nidaama loo yeelo oo baashaasay sidii ku faafi war taqsidii cali macow ka soo imaanay ayaa tuuloodhinka tagahay yaa noo maqan yaa noo maqan ilaahay baa noo maqan aadana noo maqana bal meel dad aa degan yahay aa saxar lagu shubi oo wajaa dhammaan saxarta intaa laga soo xaabiyaa lagu shubi maxaa maxaa neef bakti waa lagu ridaa wixii hadda xilliga roob soo ma imaanin soo hool ma biin xoolii dhanteelkay wasaqdaa fog meesha markaa ma la xakimay marka haddaan la xakimaynayni cudurka cali macow ka baxsanayo waxaa ka mid noqonaya koleera aa dilaaca cudurka dabeesha aa dilaacay biyaha ceelashii dhacaankii waxaad galaya ceelashii anaga markaan cali macow dhan waxaan cabaynaa sun soomaa waxaa kaloo sheegayaa xaqaannu leennahay haddii aanan reewajeer inaan dhahno waxaan u baahannay hawa dabayl fican clean healthy environment sharciga kenya ayaa ku jirta constitutionteennana codayni qodobka afartan iyo labaad ayaa sheega toana qornimaha meesha wasaqda lagu shuba waddadaa ku nool tii dhanooraa la xiraan lahay maxkamadda xirtay tii kasuumaa la xiray tii naadaashaa la xiray oo meellaas dhul ma jira maadaama wajeerood dhul jira maxaa sababta lacag noogu kor qaadana noolayna maxay tahay war ree wajeerow shanta sano waan aragnay waan soo dhaftay shan kale oo isku da- ammaan ku diri rabnaa Reer- soddon sano ayay wasaqda meesha taallay wakhtiga meesha iyada la dhigay xaafaddu waa yareen haddana xaafadigaa weynaatay way ka daba tagtay markaan aniga fool leeyahay un toban sano jiray waxaa la geyn jiray meel la yidhahdo xubulo cabdiqadiid ninku magac dheer ayaa ka shaqayn jiray maamaw ah hadda meeshiidaad loo bedelay magacii waa loo bedelay markii laga soo raray meeshaan la geynayna meeshiida cid la yahayd saakina qabiil baa degan oo qaran baa degan oo dad ilaahay subxaana qaadirka calidiisa u matali karaa degan marka haddii laga daba imaaday oo meeshii dadkii ay soo degaan oo meesha la degan yahay weeshiidaad in laga bedela xaq bay u leedahay dhulka waa weyn dhula'aanna ma hays meeshaanii habaas weyne dhexdooda waa bannaan meeshaanii tarbajo dhexdooda waa bannaan afarta gees waa bannaan waxa marka meeshiida loogu calaadaa ayaanan garanaynin waxaan ka codsanaa madaxweynaha gobolka maxamed cali weerar inaas wasaqda ayadaad meel u raadiya intaas kursigu ku fadhiya ani meeshiida waa soo xiray nootiis toddoba beriyaan bixinaa toddobadaas beri wixii ka imaada ka damba liima eedi kara waa soo xiray meesha ayada ha marka saacaddaas ha u dadayda fursad aas ku geeya meel kale meeshaasayta ummaddiyaa ku halagantay ilmiyaa qashanka ka soo aruursana buskudka egasbaayarkaa lasoo dhigay camboogada egasbaayarkaa lasoo dhigay jubbadaha juuska ku jiro egasbaayarkaa lasoo dhigay cirbadihii isbitaallaha iyo firmashaha laga soo aruuriyaa lasoo dhigay ergiyaa cunay waa ku dhammaaday fadlan waxaan codsanaynaa dowladda kauntiga ka codsanaa inay iga bedeshay dhanka kale waxa ay dowladda kauntiga wajeer ugu baaqeen inay cabashadooda wax ka qabato oo godka wasaqda meel kale loo raadiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda county government inay arrintaas naga xirta laga bilaabo berge ay u raadsata wasaqdeeda meel maanta waxaana soo gaartay inay county governmentka iyo world bank ay meesha dhisi rabaan balse waxaan u sheegaynaa inay dhisi karin anaka ayaa hor taagan waxaan rabnaa gobonor axmed cali mukhtaar weerar inay sida ugu fudud ballanti aad oofiyo cali macow dad baa degan xo- maaha meel cidlo ah wajaar dhul la'aan ma jirto dhul way qabtaa si kastaba ha noqotee godka weyn ee wasaqda lagu shubo magaalada wajeer ayaa u muuqda mid aan nidaamsaneen iyadoona sidoo kale aynu la xiriirnay waaxda hagaajinta magaalada si ay cabashada dadweynaha uga jawaabto balse inooma suuragelin inaynu helno maamulka waaxda hagaajinta iyo shaqaalaha waaxdaasi cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer